bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa bilaaba khudbadii lagu ballansanaa ee ku saabsaneyd weriye cabdilcasiis iyo eedixamisyaal kale oo gaaraya ilaa iyo afar rux khudbadii markii maxkamaddu ay bilowday ee dabadii la furay ee eedii xafiiska xeer ilaalinta uu u jeediyey maxkamadda loo gudbiyey maxkamadduna ay u jeedeysay eedaysanayaasha maxkamadda loo keenay waxay maxkamadda waxa eedaysanayaasha ugu jawaabeen in qaldandiyeedkaasi xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyey inaysan gelin waxaa difaacayay qareenno ilaa saddex gaarayo qareennadii waxay soo jeediyeen in ay maxkamaddu ka codsadeen in dacwadda dib loo dhigo maadaama eedii iyo arrintii ay ku noqotay arrin kedis ah oo si maaragtay oo aan lama filaan ah eedii ay gacanta ugu dhigeen lana siiyo fursad ay ku helaan difaaca eedaysanayaasha iyagu ay mas-uuliyadda difaacooda ay qaadeen sidaas maxkamaddu maanta waxay ogolaatay in maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo labaatanki bishii koowaad labada kun iyo saddex iyo tobankii waxay maxkamaddu go-aamisay in dacwadii dib loo dhigay lana tixgeliyey difaaca qareennada maadaama xafiiska xeer ilaalinta uu soo jeediyey in la diido in la diido wax allaale wixii ku saabsan oo dacwadani inay dib u dhacdo sidaas darteed markii maxkamaddu ay tixgelisay oo ay qiimaysay dhammaan qoraaladii iyo wixii ay maxkamaddu ay ka codsadeen eedeysanayaashu ayaa waxaa maxkamaddu ay go-aamisay in ay diido codsigii xafiiska xeelaalinta ee ahaa dacwadda in la socodsiiyo saacad kastaba ha ku gaartee sidaas darteed maxkamaddu waxay go-aamisay in maalinta sabtida ah ee soo socota in dacwadaasi in dib loo dhigay maalinta sabtida ahna la geli doono waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi waxaan horta su-aashaadii hore markii aan ka jawaabo oo ahayd maxaa kallifay in muddo intaas ay xirnaadaan waxaa kallifay kiiska ayaa wuxuu ahaa kiis culus oo muddo dheer qaatay baaristiisa waxaana idin sheegayaa in kiiskani uu dhacay afar iyo tobankii bishii sideedaad labada kun iyo laba iyo tobankii oo ahayd bil ramadaan shan iyo labaatankeedii wuxuuna kiiska soo cusboonaaday sida hadda gabadhaasi dan abuurka samaysay waxa ay kiiskaani iyo abaabulkiisa iyo qorshihiisa wuxuu ahaa afar iyo tobankii bishii sideedaad labada kun iyo laba iyo tobankii iyo iyadoo waraysiga uu bixiyey eedaysanaha labaad ee ah cabdilcasiis uu bixiyo wareysana uu ka qaaday lixdii bishii koowaad labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa halkaasi ka muuqata muddo shan bilood ilaa lix bilood ah kiiskaasi inuu ku dhex meereysanayay xaafadaha iyo magaalada dhexdeeda ee aan la horkeenin xafiiskii awoodda u lahaa inuu dacwadaasi qaado ama saldhig boolis ama maxkamad inaan la horkeenin sidaasi darteed waxa aad maarata qiyaasi kartaa lix bilood koor kiis ahaa caadisiisa inaysan noqon karin lix maalmood ama saddex maalmood inaysan noqon karin waxaa su-aashii kale ay ahayd maxaa loo soo xiray gabadha kufsiga beenta ah sheegatay ee soo abaabushay ninkii ayada qabay maxaa loo soo xiray su-aashaasi jawaabteedu waxa ay tahay ninka ayada qabo gabadhaasi wuxuu step by step sida aada la socotaan garsooraha maxkamadda wuxuu u jeediyey eedii loo haystay wuuna basiray maxkamadda horteeda wuxuu yihi ma aanan gelin waxay taasi micnaheedu tahay muxiidiin oo ah ninkii qabay gabadha kufsiga beenta ah sheegatay wuxuu la socday stebbaysef xaaskiisa inta marxaladood ee ay u marayso kufsigaasi beentaa sidii loo suurtagelin lahaa oo loo bixin lahaa waxaana helnay cabdilimo fara badan oo ah inay heshiis ku ahaayeen in xaaskiisa in loo labiso oo la muujiyo lana masalo oo masalaad la sameeyo in la kufsaday kufsigaasina asiga uu wataay uu gacana ku siiyey inay masiso kufsigaas been abuurkaas todobaad waxay tahay hobta bini-aadamka wuxuu xaq u leeyahay markii dacwo lagu soo ogo ilaa inta laga ogaado jidkaas inaan xaqi lakireeyo oo in muddo alaygu xarin yahay qaabkaa kasoo gudbadnabaad waxay tahay ilaa lix xasood ayaa lasoo bandhigay eedarsanayaal ah meeshana shan un baa lasu istaajiyey taasna waxaa raadinaa saxaabadka eedeysanayaasha markii hore markii hore lasoo eediyey waxay ahaayeen ilaa iyo lix eedeysane waxaana laga saaray oo xafiiska xeelaalinta uu ka saaray muniira muniira oo u shaqayso hay-ad samafal oo la yidhaahdo s s c c somaali family child child care waxay u shaqaysaa hay-addaasi waxayna ahayd gabadhii soo qaaday gabadha kufsiga beenta aan sheeganayso ka soo qaaday goobtii lagu kufsaday ee gudaha la geeyey qaldhigii booliska qaldhigii booliska waxaa laga joojiyey raseeso dhaawac muujin ah taasi oo dhakhtarka loogu talagalay inay caddayso muniiro waxay soo qaaday oo baabuur ambulance ay ku soo qaaday iyadoo humanitarian ka shaqaynayso iyadoo ka xun qaabka ay wax loogu sheegay ee ah kufsiga noocaasi ah oo haddana la sheegay niman tuuta wata oo tuutihii maarata militariga la disan inay kufsadeen nabadhaasi oo been abuur ah muniiro ma aysan ogeyn in kufsigaasi uu yahay been abuur waxay la boodayso maadaama ay samaqal u shaqayso gabadhii inay soo qaado oo ay ka soo qaado maarata saldhigii booliska ayna geyso isbitaan banaadir isbitaan banaadir markii ay geysay waxay ku wareejisay gabad kale oo neersan ah oo ayadana joogto xafiis xafiiska u joogta kana shaqaysa meeshaasi ee neersan ah neersan qualified ah weli oo la yidhaahdo siraad siraad waxay u gudbisay luul oo markaasi sheeganaysa kufsiga beenta ah daktaradii gonokologa ahayd oo general medicine ah ee joogtay xamiida la yihahdo doctor xamiida la yihahdo waxay ka howlgashaa isbalbanaadir waxay isbalbanaadir markii ay geysay baaritaankii dhaktarku ay bilowday la baaray laga waayey wax symptoms ama calaamado eventis ah oo kufsi ah annaga waxaan daliil ka dhiganayna oo cad daktaradaasi iyo ciddii u shaqaynaysay